xaalada degmada baardheere way fiican yihiin beeraha hadda waa waa iska aaran laakiin beerihii biyo iyo waxaa hadda oo hallagay iyo qashin beerihii adablaha iyay aarameen dadkii waxay u jabsadeen dhinaca adablaha dhinaca gosha aad bay u liidataa meeshii oon biyo gelinna waxaa waaye waxaa la tegay qashin ayaa la tegay kolley beeraha hadda waa uun adiga hadda xooga aaranka waa jira laakiin waxaa jira beeraha adablaha xaggooda iyay xooga u badan yihiin beeraha goshan hadda wixii lala harbin kara waa lala harbiyey meeshii biyo ku jirin biyaha ku jira meeshii kalena qashin baa hadda qabsaday waa in hadda ka dambe lala dagaalaa oo qashinkaas laga ciribtiraa oo cagaf loo helyaa iyo si ay noqotaba waa lagu harbi jira ha fasalkii hore waa tan khasaaray oo meel meel iska fakatay yaryar oon waa jiraa oo taagtaaga laakiin biyihii xareedda iyo xoogooda ay baabi'isay iyo kuwo kale oo webiga ay marayna waa jiraan aad u maray kuwa oo hareedda ay jiireen oo beerihii ay go-een iyana waa buux waaye kolka waa un beeraha isdhaxyaal wixii ka fakadayna waa wax hadda oo kolka oo geleydii fakatay iyo sasin wax fakaday yaanyaanyo waxbaa ka fakaday waxna waa waxaa la tagay qashan iyo biyihii bay la tageen kolley beeraleyda hadda aad bay webiga aad bay u liidataa xaaladooda ma fiicna beeraleyda waxaa u qorshaysan in wixii hadda ka dambe dagaal lala galaa qashankii iyo tacabkii maadaama hadda dadkii beerihii tabcay lahaayba ay ku howlan yihiin beerihii adablaha oo jaaniskooda mar uun ku soo maraya adablihii ay jiraan dadka xoogoodii mar hadday ay adablihii iyo gosha isqabtaanna goshaa baryaysa wixii hadda kadib oo adablaha markii lasoo fasha unbaa haddana gosha loo soo jeesan doonaa wixii hadda ku yaalan waa wax oo gaagaaban oo waxaa waaye oo hadda fasal oo saas tayi leh ma aha beeraha meel meel fakatayna waa iska jirtaa laakiin beeraha hadda waa aad bay u liitaan beeraha gosha waa xaaladooda ma qiyaasna maya hadda waa waxaa jiraa dhulkii oo qooyan oo hadda seyrtii weli aan ka dhammaanin iyo meel biyo ku jiro waaye markii xoogaa yar ay dhiman yihiin adi bil gudaheedii markii bisha dhammaata camal iyo beeraha cagaf geli kartaa seyrtina hoos u digi kartaa hadda beerihii iyo wixii seyrtii iyo wixii dhanba kala bixin ee roobkan hadda halkan waa di'ihayaa kolka waa uun la sugayaa xoogaa hal bil ka bacdi bashada waa noqon kartaa markii dhulka guro biyaha ka guraan uu engego umbaa wax la gelin karaa cagaf iyo wixii la midka ah markaasaa laga qaban karaa wixii shaqa waa fiican tahay waa waxbaa la siiyey beeraleyda ama adablaha ahaada ama gosha ahaata waa boqol boqol ayaa la siiyey boqol boqolkaas waa waxanbaa u taraysaa ee dadka iyagaaba iska dhibaysan boqol dollar wax weyn oo tar lema aha laakiin waa wixii la siiyey waa ilaahay how calfa waa